bsm اllh الرحmn الرaحيm alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabyina mحmed وعlى آlih وأصxaabih أجmعين ama bعd qala الإmam أbu cabdالرحmn النsائي رaximh اllه taعalى babu اlأmr bاlغusl ywma اljumuعة amarka lays amray cadayntiisiiba uu baab yahay bilqusli qubays lays amray yowma aljumucati maalinta jumcada yani maalinka jumcada qubayska lays amray markaa qubayskii maalintii baa loo idaafeeyey sida xadiidka uu tilmaami doono quslu yowmi اljumucati marka maalinta inay leedahay salaada uun ugu weyn iyo ijtimaacaas marka maalinta marka salaada la tukada kadib la qubaysan maayee waxaa la qubaysanayaa inta aan salaada la aadin waayo sababka loo qubayska loo jideeyey baa wuxuu yahay ijtimaacaas dartiis ayb amar marka la yiraahdana waa ka macno weyn yahay iijaab saa darteed buu tarjamada kale nooc yeelay halkan hadda wuxuu baabeeyey baabul mri bilqusli qubays in lays amray amarku marka wuxuu koobsanayaa waajibka iyo sunnada labadaba alwaajibu walmanduub labadoodaba marka waxaa ka dhexeeyo qadarka mushtaraga ah ee ka dhexeeya waa dalabku amarkana dalabkaasu ku wajahan yahay saa darteed marka baabul amri markuu yiraahdo waajib iyo sunno labadaba waa loo qaadan karaa haddana tarjamo labaad ayuu geli doonaayo baabu iijaabi alqusli baad yaa dambaysa haddana oo midkan dambe marka amarku inuu amru wujuub yahay iyo in kale ayuu tarjamo haddana ka bixiyey haddana baabu ruksati buu dhihi doonaa ruksadii buayuu ka bixinayaa wahaakada ayb qaala imaamu wabilisnaadi qaala ahbaranaa qutaybatu wahuwa bnu saciid abu raja albaqlaniyu can malikin can naaficin can ibni cumara ana rasuula اllahi sal l slama qaala ida jaa axadukum midkiin haddii uu yimaado uu imaanayo macnaha aljumcata jumcada falyaqtasil ha qubaysto amarkii marka waa kaa waa falyaqtasil ayb waa laamu lmri oo xaraf mudaa ficil mudaaric uu ka dambeeyo wuxuu keenayaa marka min siiqi lmri wey marka siiqooyinka amarka maadaama uu yahay tarjamadii iyo xadiidkii marka waa iswaafaqayaan ayb laakiin amarka noociis amru nadbin miya mase waa amru istixbaab akharu ahlilcilmi inuu amarkan amru istixbaab uu yahay ayay ku tageen xadiidka danbaana ku sharxaynaa in sha allahu tacaala ayb ida jaa axadukum ljumucata axadukumna waxaa ku jira cumuum midkiin hadduu jumco imaanayo qofay ku waajibtay ha noqdo qofaynan ku waajibin oo laakiintu ay ka ansaxayso ha noqdo sida dumarka oo kale waa caam hadda meeshan laakiin ta'kiidkiisa iyo cidda uu ku dhacayo baabka dambe ayaan ku sheegaynaa qaala baabu iijaabi lqusli qubayskii waajibintiisii caddaynteediibuu u baab yahay yowma aljumucati maalinta jumcada la waajibiyo maalinta jumcada qubayskeeda la waajibiyo wbihi qaala ahbaranaa qutaybat can maliki can safwana bni sulaymin can caطaaءi bni yasaari can abi saciidin اlkhudriyi ana rasuula اllahi sal slama qaala nebigu waxa uu yihi quslu ywmi اljumucati maalinta jumcada qubayskeedu waajibun waa waajib weeyaan calaa kuli muxtalimin mid kasta oo qaangaar ah korkiisa ayuu waajib ku yahay xadiidkan dabcan marka kutubu sita waa ku yaalaa ayb marka waajibuntaa lafdigaas ayuu tarjamada kala baxay iijaabi lqusli qubayskii waajibintiisa iyo waajibun waajibku marka waa laba nooc oo culimada waxay yidhaahdaan alwujuubu nowcaani wujuubku waa laba nooc wujuubu xatmin wa wujuubu sunnatin wa fadlin waajib oo xatmi aho qofka hadduu ka tago uu dambaabayo iyo waajib bimacnaa sunanimo u waajib ah macnaa sunno mu-akad ah ah ayb alimaamu shaafici mukhtasarka mukhtasarulbuwaydiga wuxuu leeyahay oo buwaydi ka warinaya imaamu shaafici markuu ka hadlayo salaatu lkusuufka wayusallii likhusuufi الshamsi wاlqamari wuxuu u tukanayaa buu yidhi qoraxmadoobaadka iyo dayaxmadoobaadka mataa khusifa markii la madoobeeyo labadoodu ay madoobaadaan bihimaa labadooda bacda subxi salaada subax waa tuka karaa wa bacda alcasri casarka kadib buu tukanayaa wa fii kulli xiinin waqti kastuu tukanayaa liannahumaa laysataa binaafilatayni naafila ma ahan buu yidhi naafila mudlaqa ma ahan buu ka wadaa walaakinahumaa wuxuu yidhi laakiin labadooda waajibataani wujuuba sunnatin laakinahumaa laakiin khusuufu shamsiga iyo khusuufulqamarku waajibataani wujuuba sunnatin waa waajib buu yidhi labadooda wujuuba sunnatin bay waajib yihiin idan marka waajibku inuu wujuubu xatmin iyo wujuubu sunnatin wa fadlin inuu u qeybsamo oo sidaas marka a'imadii salafka qaarkood ay saa u kala saarayeen yaa halkan marka kaaga cad cataa bnu abi rabaaxna sidoo kale ayaa laga wariyey oo waa la su-aalay qubayska qofka uu qubaysanaya maalinta jumcada ka warran waa waajib markaabu haddana wuxuu yidhi laakiin laa ya'hamu bihi maku dembaabayo hadduu ka tago maku dembaabayo ee haddii uu ka tago hadduunan ku dembaabaynin waajib maahan soo maha marka waajibu xatmin waayo waajibka oo xatmiga ah haddii laga tago waa lagu dembaabaa mar hadduu isagu leeyahay waa waajib haddii laga tagana lagu dembaabi maayo macnaheedu marka waa wujuuba sunnatin laa wujuubu xatmin ayb cataa ibnu abi rabax sidaa waxaa ka warinayo cabdurazaaq fi lmusanaf oo isaga laftiisa marka musanafkiiba uga soo saaray ayb oo waxa uu yidhi qaala cataa min ayri an yua min gayri an yu'hama min tarkihi iyadoon lagu dambaajinaynin ka tegitaankiisa lagu dambaajin maayo imaamu tirmidina qowluljumhuur buu ka sheegay wujuubkani inuu yahay yanii yani inay inuu sunno yahay oo cala alistixbaab inuu yahay jumhuuru ahlicilmi buu ka sheegay oo jaamiciisa wuxuu ku yidhi waalcamalu calaa dalika cinda ahli اlcilmi min aلصaxaabati waman bacdahum saxaabada iyo dadkii ka dambeeyeyba camalkoodu waxay tahay qubayska jumcadu inuu sunno yahay ee uunan ahayn waajib xatmi ah ayb ibnu cabdilbar isaga wuxuu leeyahay wax khilaafa ma haayo cid tiri qofkii ka taga waa dembaaba ilaa ahlu daahir ma ahane dadka daahiriyada ma ahane laakiin abu hurayra bisanadin saxiix waxaa looga wariyey cabdirazaaq siduu warinaya fi lmusanaf wuxuu leeyahay waa la su-aalay qusli yowmi ljumuca ka waran markaasuu yidhi waajib miya qaala nacam abu hurayra haa waa waajib buu yidhi weliba wuxuu yidhi alguslu yowma aljumucati waajibun ka gusli اljanaabati janaabada qubayskeedao kale waajib u yahay meeshaas marka waxaa ka muuqanaya inuu waajib wujuuba xatmin inuu u arka abu hurayra marka khilaaf waa jiraa masalada qadiiman wa xadiidanba waa jiraa waxada daahiriyo keliya ku eg ma aha laakiin culimadaa waxay u badan yihiin sunanimo sunanimadaasaan xoog badan marka loo fiiriyo riwaayaadka gadaal uu ka keeni doono axaadiidta ayb laakiin ma laysku khilaafin qubaysku inuusan shardi inuu shardi uunan u ahayn salaada oo qofkaan qubaysanin jumcada waa ka ansaxay marka qubaysku shardi ma ahan laakiin wujuubkiisa bacdi ahlilcilmi baa ku tageen marka wujuubka iyo shardiga waa in la kala fahmaa marka salaadii waajibnimadeeda hadda salaadii jumcada qofka haddii qubays la-aan uu tukado waa ka ansaxay waayo cumar markii isagoo mimbarka saaran cuhmaan uu soo galay oo uu yidhi marka waa waqtigan aada socotaa maxay tahay oo uu yidhi markaa ma aanan ka gaarin waxaan uun arkay aadaankii un baan maqlay waana soo orday waana soo galay intaan weyse qaatay markaasuu yidhi walwuduu'a weyse qaad maad haddana ku gaabsatayba waadna og tahay nebigu inuu qubays amri jiray haddana maca daalika cumar ma dhihin orodoo tag soo qubaysa ma dhihin ee imaaw waayo hadduu hadda tago uu qubaysto inay jumcadiiba dhaaftaa laga yaabaa jumcadu marka waa ansaxaysaa qubays la-aan oo shardi uma aha qubaysku wujuubkiisa laakiin waa mas'alo kale taasaa marka khilaafkii hore uu ku jiraa calaa kulli muxtaliminna waxaa laga qaadanayaa ilmaha yaryarkaa iyo inaan lagu lahayn ba inkastoo ay ka ansaxayso hadday jumco tukadaan haweenka iyana waa la mid iyagana dabcan calaa kulli muxtalim gabadhii marka qaangaa yani iyada kuma jirto lama sheegin waayo iyada min ahli ljumuca maba ahanba wabihi qaala akbaranaa xumayd bnu mascadata qaala xadaanaa bishrun qaala xadaanaa daawuudu wahuwa bnu abi hindin can abi zubayr can jaabirin qaala qaala rasuulu llahi sal l slama calaa kulli rajulin nin kastaa oo muslimin muslim ah fii kulli sabcati ayaamin toddoba maalmood dhexdee kastaa dhexdeeda quslu yowmin maalin qubeyskee qubayskeeda korkiisa ah wahuwa yowmu ljumucati waana maalinta jumcada ugu yaraan maalintaa inuu qubaysto macnaheedu maa hadday janaabo ku dhacdo ma qubaysanayo ma laga wado janaabadu sabab kaley leedahay iyada laakiin haddii janaabo marka laga tago qubayska ugu yaraan marka usbuuci waa inuu hal mar qubaystaayo jumcadii u qubaystaa lafdiga marka calaa kulli rajulintaasuu iijaabka ka qaadanaa marka qaala baabu ruqsati ruqsadii caddaynteedii buu u baab yahay fii tarki lqusli qubayska in laga tago la ruqseeyey yowma aljumucati maalinta jumcada in qubaysku qofka iska dhaafi karo wabihi qaala ahbaranaa maxmuud bnu khaalidin wahuwa sulamiyu abu caliy addimashqiy hiqat can lwaliidi wahuwa bnu muslimi qaala xadaanii cabdlahi bn lcalaa wahuwa cabdullaahi bnu lcalaa bni zabrin hiqatu rawaa lahu lbukhaariyu wاlarbaca anahu samica alqaasima bna muxamed bni abi bakrin anahum dakaruu waxay sheegeen qusla yowmi اljumucati maalinta jumcada qubayskeeda cinda caaishata agteeday ku sheegeen faqaalat waxay tihi caaisha inamaa kaana annaasu dadku waxay ahaayeen yaskunuuna alcaaliyata madiino meelaheeda fog oo kore ayay deganaayeen fayaxduruuna aljumucata jumcada ayay soo xaadirayeen wa bihim wasakun iyagoo markaa yacnii wasakh ama shiir iyagoo leh waayo meel dheer waayo caaliya madiino meesheeda kore waa soo lugeynayaan jawigu waa kulayl waa dhididayaan dabcan oo dhididkaas baa marka raaixaya waxbaa soo baxaya faidaa asaabahum alrawxu dabaysha hadday asiibto satacat arwaaxuhum wixii ka carfayay wixii ka soo baxayay ayaa kor noqonayo dabaysha markay ku dhacdo wixii markay dhididkii iyo wixii ku jiray ayaa kor usoo baxayo ay irtafacat arwaaxuhum raaixadoodii ayaa soo baxayaan fayata-daa bihi nnaasu dadkii ayaa ku dhibtoonayaan markaas ayaa ku dhibtoonayeen fadukira dalika lirasuuli llahi sal l slam nabigaa loo sheegay faqaala waxa uu yidhi awalaa yaqtasiluun miyaynan qubaysanaynin awalaa yaqtasiluun marka imaamu nasaa-i tacbiirkan awalaa yaqtasiluun ayuu wuxuu ka qaatay waajib inuunan ahayn waayo usluubkan ayaa wuxuu yahay usluub taxdiid iyo tanbiih waa un baraarujin oo may soo qubaystaan oo kale way miyaynan qubaysanaynin waa cardi marka bandhigaa ku jiro bandhiguna xatmi iyo waajib maaha adi hadda haddii lagu yidhaha miyaadan qubaysanaynin iyo haddii lagu dhaho qubayso isku mid maaha marka iijaab hadda ruqsada marka halkaasay ka fahmeen laakiin cardiga iyo tanbiiha ma diidaayo wujuubka ibnu xajar saasuu yidhi nacam ayb haddii halkan sidaas la yidhi axaadiidta kale ma diidaysa haddii waajib ay ku timid oo waxaa dhici karta markii hore sababka waajibku u yimidba inay tan tahay sidaan markay dhacday oo lagu dhibtooday kadib inuu nebiga waajibiyey baaba dhici karta walidaalika culimada qaara waxay u kala saarayaan de qofka haddii raa'ixa iyo xoogaa meel dheer uu ka imaanayo shiir iyo uu yeelanayo inuu soo qubaysto inay markaa isagu xatmi ku noqonayso qaara dhahaysa ayb xadiidkan marka imaamu lbukhaari isaga wuxuu keenay uu geliyey jumcada in looga imaanayo magaalada meelaha ugu shisheeyo waayo hadda waxaa ku jirta fayacnii inamaa kaana annaasu yaskunuuna alcaaliyata halkaasay jumcada uga imaan jireen caaliyaduna waa madiina magaalada madiina banaankeeda iyo marka jumcada meelaha magaalada agagaaraheeda iyo dadka degan way ku laazimaysaa inay yimaadaan oy kasoo qeyb galaan dande agtoodu jamaacay waxba ayna lahayn ile markaas masaajidka nebigu unbaa lagu tukan jiray jamaacada marka meel dheer bay kasoo aadi jireen وبه qال أخبرنا أبو الأشعث عن يزيد وهو بن زريع qال xdثنا شعبة عن qتاaدة عن الحسن عن سمرة qال qاla رsuuل الlه صلى اه علي سلم mن توضأa qofkii weyse qaatay yوم الجuمcaةi maalinta جuمcada fbha y fبالرkصة أخda رqصadii ayuu qaatay وaنicmaة الرkصة رqصa wanaagsanaatay وmن اغتسla qofkii qubaystana falquslu qubayska afdalu fadli badan marka falquslu afdalu baa laga qaatay qubaysku waa fadli badan yahay marka la yiraahdo weyse qaadkiina fadligu leeyahay soo maa laak waa laga badan yahay meeshaas marka waxaa laga fahmay inay salaadii qubaysku waajib inuunan ahayn xadiidkanna marka bacdi ahlilcilmi baa waxay ku cileeyaan riwaayat alxasan can samura inuu yahay waana kan nasaa-i uu tilmaamayo qaala abu cabdiraxmaan imaamu nasaa-i wuxuu yidhi alxasanu can samurata kitaabun riwaayat alxasan can samura waa kitaab walam yasmac alxasanu xasan kama maqlin min samurata samura ilaa xadiida alcaqiiqati xadiidu lcaqiiqa ma aha xadiidu lcaqiiqa xaggee ku yaalaan bukhaarigaa werinaya bukhaarigaa werinayo xadahanaa samurat bnu jundub buu leeyahay xasanulbasri kaas marka wuu ka maqlay wax kalena kama maqlin qolada sidaa qabto waayo marka nasaa-i saddex madhab baa ku jirto samaac alxasan min samura qola waxay leeyihin kamaba maqlin waxba qolana xadiidulcaqiiqu ka maqlay qolana waxay leeyihiin waa ka maqlay sidaanaadna moodaa in xoogaa ay dhowdahay laakiin xadiidka duruqyaal kale iyuu ku yimid waana xasan qaala baabu fadli gusli yowmi اljumucati maalinta jumcada qubayskeeda fadliga kusoo arooray cadayntiisiibuu u baab yahay wabihi qaala akhbaranaa camru bnu mansuur wahuwa الnasaa-iyu abu saciid hiqat habtun wahaaruunu bnu moxamed bni bakaar bni bilaalin wahuwa dimashqiyu saduuqu walafdu lahu ay lihaaruun qaala xadahanaa abu mushirin qaala xadahanaa saciid bnu cabdilcaziiz wahuwa tanuukiyu dimashqiy iqة imaam اkhtalطa bأkhra can yaحya bn الxaariث wahuwa الdimariy bkasri daal abu camrin الshaamiy hiqaة can abi اlأshcaث الصncaaniy can أws bni أwsi can الnabiy sal ه slm qaala man gasla qofkii dhaqo wاqtasala qubaysto yani man gasla jirkiisa dhaqo wاqtasala qubaysto ama man gasla bacd ahli اlcilmi waxay dhaheen waxaa laga wadaa man asala tinti asalada in tinta laga wado iqtasalana jirka intiisa qaarna waxay yidhaahdeen man asala qofkii yani haweentiisii jimaaco oo marka iyadana inay qubaysato oo markaa yani dhaqdhaqato ay qubaysato sabab u noqdo qaara sidaas dhahaya daahir hadda uma ahan laakiin waqtasala qubaysto waqadaa jarmaado wabtakara kallaho wadanaa dhowaado min alimaami imaamku u dhowaado walam yalqu aan laqwi la imaanin marka laqaa yalquu waay laqaa yalquu marka waa waawiyu laam laamka kelmadan marka waa waaw asalka laamay kasoo gadoontay marka mudaaricii baa marka waawgii ou imaanana walam yalqu oo aan markaa laqwi la imaanin hadal meel ka dhaca aan la imaanin kaana lahu wuxuu leeyahay bikulli khaطwatin tallaabo kastaa camalu sanatin sanad camalkeeda ayuu leeyahay siyaamahaa siyaamuhaa wa qiyaamuhaa siyaamkeeda iyo qiyaamkeeda ayuu leeyahay ayb siyaamuhaa wa qiyaamuhaa bidami baa la dabdiya siyaamahaa waa la dabdiya siyaamihaa waa la dabdiya intaba maku yaalme ayb marka xadiidkan tarjamadiisa iyo daahir waayo qubayska fadliga uu leeyahay ayuu caddaynayaa ayb marka waxaa iyaga marka aktharka marka saanay u wariyeen xasan bnu dakwaan ayaa khilaafay farawaahu can yaxya dimaariy can abilashcaf can ows can abi bakrin sidiiq buu meesha soo geliyey marka can nabiy sal l slam ayb laakiin sawaabku waa maca aljamaca sida daara qudni kitaab ulcilal uu ku yidhi qaala baabu lhay-ati liljumcati hay-adii cadayn caddaynteediibu u baab yahay liljumcati jumcada hay-ada qofka uu jumcada ku imaanayo ay xusnu lhay-ati hay-ad wanaag hab wanaag inuu jumcadii ku yimaado wabihi qaala ahbaranaa qutaybatu can maliki can naaficin can cabdillahi bni cumar ana cumara bna alkhadaab ra-aa wuxuu arkay xullatan mara isku joog ah faqaala wuxuu yihi yaa rasuul allah rasuul allow low ishtarayta haadihi tan haddaad iibsan lahayd falabistahaa aada labisan lahayd yowma aljumucati aada u labisan lahayd iyo welilwafdi iyo wafdiga idaa qadimuu calayka hadday kuu soo galaan jumcada iyo wafdiga imaad maradan inta gadata u qaadatid faqaala rasuulu llahi sal l salam inamaa yalbasu haadihi midaani waxaa labisto man laa khalaaqa lahu fi laakhirati aakhiro qofaan nasiib ku lahayn ayb marka xariir waaye marada xariiray ahayd uma jaa rasuul llahi sal l slam nabigi waa yimid yani miluhaa uma jaaa rasuula allahi sal l slama miluhaa iyadoo kale ayaa rasuulka u timid oo loo keenay faacdaa cumara radia allahu canhu minhaa xullatan cumar wuxuu ka siiyey maro isku jooga laba maro yacni faqaala cumaru radia allahu canhu cumar wuxuu yihi yaa rasuula allah kasowtaniihaa waad imarshisay waqad wuxuu u qaatay marka cumar adiga gashaba in la dhahayo waqad qulta waxaad tidhi fii xullati cutaarid xulladii cutaaridna maa qulta wixii aad ka tiri qaala rasuulu llahi sal l slam lam aksukahaa aniga kuuma aanan marshinin kuuma aanan siinin litalbasahaa inaad labisato adiga inaad labisato kuuma siinin marka de waad ku intifaaci kartaa haweenkaagaad siin kartaa siyaal kalead ugu intifaaci kartaa waa u iibin karaa qofka oo dad ay u bannaan tahay buu ka iibin karaa lacagteedii iyo heli karaa wahaakada fakasaahaa cumaru cumar wuxuu marshiyey akhan lahu walaal ou lahaa mushrikan oo mushrik ahaa bimakata joogay meeshaasna markaa da ninkaasi nin raga waaye meeshaas marka waxay uga hadlaan gaalada furuucu shariica ma lagula khitaabay hadday haa tahay waana sida xooga badane sidee gaal u siinaa marka oo labiso oo u dhahayaa marka waayo isaga gaalka laftiisa xaaraanay ka tahay xariirtan waayo axkaamtan furuucda gaaladan waa ku laasimayn haddii la yidhaha furuucu shariica mukhaatabiin kuma ahanna iyada waa iska waadix markaas wbihi qala akhbaranii haaruun bnu cabdillaahi qaala xadaana alxasan bnu sawaar wahuwa albagawiyu abulcalaa almarwasiyu saduuqun qala xadaana leytu qala xadaana khalidu can saciidi can abi bakr bn lmunkadir ana camra bna sulaymin ahbarahu can cabdiraxmaan bni abi saciidi can abihi can rasuuli lahi sal slama qaala alguslu ywma aljumucati qubayska maalinta jumcada calaa kuli muxtalimin mid kastoo qangaaruu korkiisa ahaaday wasiwaaku cadayashada wa an yamasa iyo inuu taabto min adiibi diibka maa yaqdiru calayhi wuxuu ka awoodo halkan markaad wuxuu u keensaday hay-adii marka barafuun in laysmariyo oo qubays lagu yimaado waa hay-ada jumcada marka lagu imaanayo xadiidkan marka waxaa daliishaday culimada jumhuurka oo qabo qubayska jumcadu inuuna waajib ahayn sababtoo ah cadaygii iyo barafuunkiia lagu cadfay waxayna noqonaya haddii isagu waajib noqdo barafuunkana waajib inuu noqdo in laysmariyo qof dhahayana male diibku waa waajib in laysmariyo laakiin arrintaa iyadaa waa masala usuuli ah baa ka baxayso dalaalatliqtiraanka maa xaaluhaa dalaalatliqtiraan waxaa la yidhahda dalaalatliqtiraanku marka waxay le yidhaahdaan culimmada haddii waxyaabahan laysku cadfay mid kasta jumla mustaqila oo wato laysku cadfay jumlooyinka war male iyado dalaaladaas xoog waa leedahay yani waxaan ujeedaa mid kasta jumlada uu ku dhex jiraa gaar loogu fiirin karaa haddii kale laakiin oo jumal laysku cadfay aynan ahayno kelimaad laysku cadfay ay tahay xugunna la siiyey waa in marka xukunkaa kulligood marka uu ka dhexeeyaa saa darteed halkan marka waxay leeyihiin haddii qubayskii la yidhi waa waajib wasiwaaku waa lagu cadfay isaguna waa inuu waajib noqdaa wa an yamasa min aiibi maa yaqdiru calayhi asna waa inuu waajib noqdaa ila waa laysku cadfay leeyihiin ayb laakiin iyadana war khilaaf badan baa marka usuuliyiinta dhexdooda ku jira waxyaaba marka qaar waajib yihiin qaarna sunno yihiin oo saa laysugu cadfay baaba jiraanba khamsun min alfitrati hadda marka la yidhi wixii fidradaa lagu sheegay qaarna waa sunan qaarna waa waajib alkhitaanu gudniinkiyaa la sheegay waxaa ku jirtay yani istanjadaa ku jirtay bacdi riwaayaat istinjaana waa waajib gudniinku waa waajib waxaa kaloo ku jirtay waxyaabo kale oo iyagu markaas yacnii aan waajib ahaynna waa ku jirtay oo sunan ahaa marka haddii khamsun min alfitrati waa sunno la yiraahdo macnaheedu marka khitaankii iyo istajadii iyo kulli inay sunno noqonayaan ma noqonayse mid walbaa daliil mustaqila oo gaara hadduu kusoo arooray oo xukunkiisu marka yacni sida meesha ka muuqanaysa ka bedelan sidaasaa loo raaca qaala baabu fadli lmashyi ila ljumcati jumcada in loo socdo fadliga kusoo arooray caddayntiisa wabihi qaala ahbaranii cumru bni cuثmaan bni saciid bni kahiiri wahuwa abu xafsa alximsiy qaala xadaana alwaliidu can cabdiraxmaan bni yaziid bni jaabirin anahu samica abalashcad xadaahu anahu samica wsa bna ws saaxiba rasuuli lahi sal l slam yaquulu qaala rasuulu lahi sal l slam man iktasala ywma ljumucati qofkii maalinta jumcada soo qubaysto waqasala madaxiisana dhaqo waqadaa wabtakara wamashaa walam yarkab soo socdo oo aan gaadiid soo fuulin wadanaa min alimaami imaamku usoo dhowaada waansata dheg raariciyo walam yalqu aan laqwinin kaana lahu bikulli khadwatin tallaabo kasta camalu sanatin baa ugu sugnaanayso halkaana wamashaa walam yarkabtou ka rabaa qaala baabu tabkiiri ila ljumucati jumcada usoo kallahaadeeda wuxuu ku yimid wabihi qaala ahbaranaa nasr bnu caliy bni nasri can cabdilaclى qaala xadaanaa macmaru can zuhriyi can laqr abi cabdillaahi can abi hurayrata ana nabiya sal slama qaala ida kaana ywmu ljumucati hadday tahay qacadat ilmalaa'ikatu malaa'igtu way fariisanayaan calaa abwaabi lmasjidi bay fariisanayaan fakatabuu way qorayaan man jaءa ila ljumucati jumcada dadka yimid faida kharaja alimaamu imaamku hadduu soo baxo dawat ilmalaa'ikatu malaa'igtu way laalaabaysaa asuxufa waraaqihi qaala waqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu waxa uu yidhi almuhajiru ila ljumcati jumcada midka usoo kallahayo kalmuhdii waa mid hadiyeeyey oo kale yacnii badanatan hal uma kalmuhdii baqaratan dabadeed mid hadiyeeye sac uma kalmuhdii shaatan ri mid hadiyeeyoo kale uma kalmuhdii badatan booloboolo qof hadiyeeye oo kale albaatu waa booloboolada shimbirta uma kalmuhdii dajaajatan booloboolada digaaga waa ka weyntahay haddana mid digaag hadiyeeye uma kalmuhdii baydatan kadibna waa mid ukun hadiyeeyey oo kale saacadba saacaday ka dambaysa saas saacadda jumcaduna waa labaiy toban saac oo saacaadka najmiga ah xidigaha marka laga feeriyo saacatu najmiya laba-iyo toban marka laga tiriyo oo la yidhaha maalintu waa laba-iyo toban habeenkii waa laba-iyo toban saac ee jumcadii marka laba-iyo toban laga dhiga maalinkii marka macnaheedu waxayuxuu noqonayaa nus ayaa la tukanaa jumcada marka maalintu ay kala bar tahay kala barkii lix saaca ku aadayso lixdaas saac baad qaybinaysaa marka saacadda koowaad waa hal saacadda labaad waa sac saacadda saddexaad waxay noqonaysaa yacnii ri ayay noqonaysaa saacadda afaraad waxay noqonaysaa haddaad badada ku aadisid saacadda shanaadna dajaajada lagu aadiyo saacadda lixaadna ukun waayo waxa uu helaa qofku haddii marka badada iyo waxaan hal laga dhigana riwaayaadka qaarse ay tilmaamayaan saacadda lixaad ninka yimaado waxmaba helayan oo malaa'igtii waa laalaabatay bis waay qudbadii bay u imaanayen ila saacadda lixaad imaamkaa koraaya mimbarka ayb dadkaas soo hormarayana imaamka kuma jire waa dadka waa dadka ayb wbihi qaala akhbaranaa mxamed bnu mansuur qaala xadaanaa sufyaan can الzuhriyi can saciidi can abi hurayrata yabluqu bihi الnabiya slى اllahu عalayhi waslm ida kana ywm اljumucati kana calى kuli baabin irid kasta agtiisa ama korkeeda waxaa ah min abwaabi اlmasjidi masjidka iridihiisa malaa'ikatu malaa'ig yaktubuuna الnaasa dadkay qorayaan calaa manaasilihim darajaadkooda ay ku qorayaan alwala falwala say u kala horeeyaan faida kharaja alimaamu imaamku hadduu soo baxo duwiyat isuxufu waa la laalaabayaa wastamacuu lkhudbata bay dhegaysanayaan falmuhajiru ila asalaati kalmuhdii badanatan uma aladii yaliihi kalmuhdii baqaratan uma aladii yaliihi kalmuhdii kabshan xataa dakara albaydata wadajaajata ilaa u sheegay wabihi qaala ahbarana rabiic bnu sulaymaan qaala xadaanaa shucayb bnu leyt qala xadaana alleytu can ibni cajlaana can sumayin can abi saalixin can abi hurayrata can rasuuli lah sal l slm qaala taqcudu lmalaa'ikatu yowma aljumucati waa fariisanayaan calaa abwaabi lmasjidi bay fariisanayaan yaktubuuna annaas dadkay qorayaan calaa manaasilihim waannaasu fiihi ka rajulin maalintaa marka ama waxaa la qoraya dadka waxay ku yihiin ka rajulin nin qadama badanatan hal yacnii ilaahay ugu dhowaaday wa ka rajulin qadama badanatan iyo nin markaa yacnii badana ugu dhowaaday alleh yacnii nin iyo nin ile hal maaha wax maogtaha waka rajulin qadama baqaratan waka rajulin qadama baqaratan oo kale bacdu nusakh ma ku celinayan celiska ma qorayan waka rajulin qadama shaatan waka rajulin qadama shaatan waka rajulin qadama dajaajatan waka rajulin qadama dajaajatan waka rajulin qadama cusfuuran shimbir dajaajada iyo shimbirka shimbirkaas sii yar sooma waka rajulin qadama cusfuuran waka rajulin qadama baydatan waka rajulin qadama baydatan saasay u kala dambeey kala ajaryar yihiin baabu waqti ljumucati jumcada waqtigeediibuu u baab yahay caddayntiisa goormaa jumcada la tukanaa jumhuuru ahlilcilmi waqtuljumca waxay yidhaahdeen waa bacda zawaal oo markay qoraxdu wareegto waqtu ljumcati idaa zaalat ishamsu bukhaari saasoo kale jumcada waqtigeedu waa markay qoraxda cirka bartankiisa ay galbeed uga wareegto waa waqtiga duhurka waqtigaas in la tukanayo mutafaqaa lagu yahay laakiin hal lahaa waqtun qablahaa waqti ma leedahay ka hor mase ma laha halkaas baa marka khilaafka ku jiraa yacnii bacda zawaal madaahibta dhan waa ogol yihiin in la tukado laakiin qabla zawaal haddii la tukado ma ansaxay akharu ahlilcilmi waxay leeyihin maya ma ansaxayso imaam axmed baa riwaaye waxaa laga hayaa uu leeyahay waa ansaxe wuxuuna qabsanayaa abu bakar iyo cumar iyo waxay tukan jireen qabla zawaal cabdullahi bni sidaan riwaayada cabdullahi bni sidaan laftiisaana daciif ah banaa bal abu bakar iyo cumar riwaayaadka saxiixee bukhaari uu wariyey inay bacda zawaal tukan jireenaba soo aroortay iyo axaadiid kale oo iyada markaa yacnii ixtimaalaad uu ku jiri karo iyo in ciid lagu shabahay jumcada ciidna qabla zawaal waa la tukadaa aduu marka waxyaabahaas ma xoog badna waqtiga duhurka unbaa jumcaduna ay soo gelaysaa wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu can maliki can sumayin can abi saalixin can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal l slm qaala man igtasala yowma اljumucati qofkii jumcada soo qubaysto qusla اljanaabati qubayska janaabada oo kale sifada waa hadda habka oo u qubaysanaya sida janaabada oo uqubaysta uga qubaysto uqubaysto uma raaxa dabadeed caraabo imaamu nasaa-i maxalushaahidkiisa meesha uma raaxa raaxa maxaa loo isticmaalaa caraabada raaxa marka waa caraabay goormaa qofka la dhihi karaa qoraxda markay wareegto kadib socodka markay qoraxdu galbeed u wareegto kabacdi baa caraabada loo isticmaalaa soo maaha ee iyadoo aan la gaarin nisfu nahaar waa caraabay qofkaas maba la dhahayo uma raaxada waay hadda marka wax u qabsanayo fakaanamaa qaraba badanatan waman raaxa fi saacati اthaaniyati fakaanamaa qaraba baqaratan waman raaxa fi saacati اthaalitati fakaanamaa qaraba kabshan waman raaxa fi saacati اraabicati fakaanamaa qaraba dajaajatan waman raaxa fi saacati اkhaamisati fakaanamaa qaraba baydatan faida kharaja alimaamu xadarat almalaa'ikatu yastamicuuna dikra ayb marka hal ishkaal waa lagu keeni karaa waxaa la dhihi karaa maxaa loo dhahayaa marka yacni waman raaxa fi saacati athaniya maba galabba lama gaarin weli saacadda labaad ilaa laba saac subaxnime ee taas marka waxaa loogala jeedaa dabcan ninkii jumcadii usoo degdego un jumcadu waa u caraabay waqtiga caraabaday jimcada dhici doontaa laakiin maadaama waqtiga ay jumcadu iyadu ay dhacayso biictibaarihaa ayaa kan waxaa loo yiri waa caraabayaan ictibaar saas oo kale ah oo tajawusaa ku jira markaas wbihi qaala akhbaranaa cmr bnu sawaad bni اlswad bni camri wاlxariث bnu miskiin qira'aة calayhi waana asmacu wlafdu lahu can ibni wahbi can camr bn اlxariث can اljulax mawla cabdilcaziiz an abaa salamta bn cabdiraxmaan xadaahu can jaabir bni cabdillahi can rasuuli lah sal l slm qaala ywm اljumucati itnata casharata saaca maalinta jumcadu waa labiiyo toban saac laa yuujadu cabdu muslimun adoon muslima lama helo yasal اllaha caza wajal alla su-aalanaya shay-a wax ilaa aataahu iyaahu alla waa siiyaa faltamisuuha aakhira saacati bacda alcasri waxaad raadisaan marka saacad midda ugu danbeyso casarka hadda marka waqtu ljumca salaadii hadda isaga kama hadlayo wuxuu ka hadlayaa yacnii jumcada waqtigeeda ilaa goormuu ku egya ilaa qoraxda ka dhacdo ilaa qoraxda ay ka dhacdo waa waqtu ljumca jumca lagu jiraa ilaa jumcadu salaada ha ugu weynaato waxa la sameeyo laakiin saacatulijaaba ku jirto saacatulijaabadii jumcadii dhexdeedii baa la geliyey goorma waay waa in marka jumcada horta la taxqiijiyo goormay bilaabataa goormay dhammaataa ilaa qoraxda ay ka dhacdo marka jumcadii waa lagu jiraa maadaama ay labaiyo toban saac waaye uu leeyahay subaxdii laga bilaabo ilaa qorax dhici jumco waa lagu ayaa lagu jiraa salaada marka xadiidkan isaga kama hadlaayo wuxuu ka hadlaa maalinta wabihi qaala akhbaranii haaruun bnu cabdillaahi qaala xadaanii yaxya bnu aadama qaala xadaanaa xasan bnu cayaash ayb qaala xadaanaa jacfar bnu muxamedi can abihi can jaabir bni cabdillaahi qaala jacfar bn mxamed waa jacfar saadiq aabihiina waa mxamed bnu caliin albaqir wuxuu yihi jaabir kunaa nusalii maca rasuuli lahi sal l slam aljumcata nabigan jumcada la tukan jirnay uma narjicu waan laaban jirnay fanuriixu fa nuriixu ereygan marka macnihiisa marka waxay tahay fa nuriixu nawaadixanaa waxaan u nasin jirnay nawaadixanaa awrteenna naadixa waa awrka lagu dhaamiyo dhaanka marka kuwaasi marka fa nuriixu min aliraaxati waay macniyaduna marka waxay tahay geelii ama awrtii ayaan ugaga raa ayaan u raa ayaan u nasin jirnay nasintuna marka goormay timaadaa yani nuriixuhaa min alcamali wa tacabi saqyi ayb fa nukhaliiha minhu yacni daalkii iyo shaqadii waraabintii iyo in markaa yacni hawshaas loo yacni la waraabiyo oo laga shaqeeyo hawshooda ayaan ka bixi jirnay waa sii dayi jirnay waay marka ayb marka waqtigaas marka la sii daynayo dee markaa yacni waraabinta iyo laga sii daynayo dabcan laba macnoba waa noqon kartaa inta aan duhurka la gaarinba inay tahay iyo inay duhurka kadib oo u jeedo labada muxtamal waa kamid ayb qultu waxaan idhi buu yidhi marka ayatu saacatin ayatu saacatin saacadtee oo hiya iyadu ay tahay qaala waxa uu yidhi marka ayatu saacatin waxaa la qadarayaa marka khabar oo ayatu saacatin ay hiya qaala waxa uu yidhi zawaalu shamsi saacaddii marka isagaa sheegayo qoraxda wareegeeda inay wareegto cirka bartanka uga wareegto marka ayatu saacatin hiya markii la yidhi qaala zawaalu shamsi uu yidhi ma waxaa laga wadaa ma wuxuu ka wadaa waxaan soo laaban jirnay qoraxda markay cirka ka wareegto ayaan soo noqon jirnay miyuu ka wadaa mise wuxuu ka wadaa markay cirka bartanka qoraxda ay ka wareegto galbeed aadaan tuka jirnay ayb yani saacaddan isaga la su-aalay oo zawaalu shamsi uu ku sheegay ma tukashada oo u jeedaa mase kasoo noqoshada salaada axmed oo kale imaam axmed oo kale wuxuu leeyahay kasoo waxay yani kasoo noqoshada salaadaa loo jeedaa marka haddii salaadii cinda yani zawaalkii agtiisii ayba kasoo laabteen salaada khudbana ay ka horeyso salaad la tukanaana ay ka horeyso waxay leeyihiin marka waxaa ka muuqanaysa khudbadii in la galay qabla zawaal waayo cinda zawaalaan soo noqon jirnay oon kasoo laaba jirnay hadday tahay salaadii aan kasoo bixi jirnay khudbadiina ay ka horeysay in khudbadii qabla zawaal uu geli jirayay u muuqanaysaa qaarna waxay leeyihiin maya ee salaada yacni salaadan tuka jirno ka wadaa saacadeed tuka jirteen cinda zawaalan tuka jirnay ayb cinda zawaal cindiyaduna ictibaar badan ay leedahay khudbada nebigana ma dheeraa jirin oo khudbo kooban ay ahayd nebiga sal kaanat khudbatuhu qasdan wa salaatuhu qasdan ba dhirir badan maynan ahay marka zawaalkii inuu khudbeyn jiray salaadana tukan jiray kadibna weli cinda zawaal waa la yska dhihi karaa markaas وبه qال أخبرنا شعyب بن يوسف qال xdثna cبدالرحمن عن يعلى بن الحارث qال سمعت إyاس بن سلمة بن الأكوع يxdث عن أbيه qال kuna نصلي mعa رasuuلi الlahi صلl ل sلم نebigan la tukan jirnay ثuma narjicu waa laaba jirnay walaysa للxيطاani fay-un iyadoo derbigu ounan hoos lahayn nastadilu bihi aan ku harsano yani markaan salaada galno oon kasoo noqonno derbiga weli hoos aan ku harsanno ma bixin ma bixinin marka macnaheedu maxay noqonaya marka ninba dhinac buu u jiitay midaana ee derbigii weli hoos ma bixinin macnaheedu qabla zawaal in la galayaa ka muuqatay dheheen qaar waayo haddii bacda zawaal khudbo la bilaabay salaad la tukaday marka laga soo baxo derbigu waa inuu hoos leeyahay qolada kalena waxay yidhahdeen maya ee hooska la anfinayo hoos dhan ma ahane ee wuxuu yidhi walaysa lilxiiطaani fay-un nastadilu bihi buu yidhi hoos hadda dad ay harsan karaan weli sooma bixin way hoos waa jiraa laakiin ma weyna ee haddaad xataa zawaalkii khudbo la bilaabo salaad la tukado haddaad bannaanka u baxdo derbiga hooskiisu wax lagu harsan karo weli ma gaarayo weliba waqtiyada qaar awqaaduna waa ku waa ku kala xiran tahay marka axaadiidta sariixa ah in la qabsado waay marka khilaafkana laga baxo oo bacda zawaal jumcadii khudbadaba la bilaabo waayo aima al-a'ima halaatha waxay leeyihiin khudbada haddii la bilaabo qabla zawaal haddii khudbada la bilaabo maba ansaxaysaba salaadii xataa waa in duhur un layska tukado mar haddii axaadiidtiina ixtimaalaad un ay noqotay qabla zawaalka loo daliishanayay kuwa bacda zawaalkuna ay sariix yihiin a-imaduna aynan isku khilaafsanayn bacda zawaal in la tuka karo khudabka masaajidda marka waa in bacda zawaal la bilaabaa oo arrintaa weliba laga fiirsado mararka qaar waxaan arkaa duhurku waa isbedelaa lix saac iyo rubac lix saac iyo labaatan mararoo soo gelayaa jirto waxaad arkaya masjidkii khudbada waxaa loo istaagaa iyo shan welina duhur ma gelin ee khudbadaasi marka salaadaas jumcada ma ansaxay marka cinda yani akari ahlilcilmi ma ansaxaysa waa in marka khudbadaba lala bilaabaa bacda zawaal ayb qaala baabu ladaani liljumcati aadaankii acdayntiisiiba u baab ee jumcada loo adimo wabihi qaala akhbarana mxamed bnu slma qaala xadaana bnu wahbin can yunusa can ibni shihaab qaala akhbaranii saa'ib bnu yaziid ana aladaana adaanku kaana wuxuu ahaa awala xiina yajlisu limaamu clى اlmimbari ywma اljumucati fi cahdi rasuuli lah sal l slam marka uu imaamku fariisanayo awalkeeda ugu horeynta uu imaamku fariisanayo cala lmimbari mimbarka korkiisa yowma اljumucati fii cahdi rasuuli llahi sidaa buu ahaa waqtigii nebiga dhexdiisa wa abi bakrin iyo wa cumara radia allahu canhuma falama kaana fii khilaafati cuhmaana markay ahayd wakahura annaasu dadkiina ay bateen amara cuhmaanu cuhmaanu wuxuu cuhmaan amray yowma aljumucati maalinta jumcada biladaani athaliti aadaanka saddexaad aadaanka saddexaad marka ma ahan leysat biictibaari tartiib siday u kala horeeyaan saddex kama aha ilaa cuhmaan aadaanka ou amray yacnii kan saddexaad xagga tartiibta kama aha bal isaga kiisaaba horeeya soo maha waqti ahaanta saddexna waxaa loo leeyahay aadaanka iyo iqaamada laba adinay ahaayeen cuhmaan marka aadaan saddexaad buu keenay aadaankaa saddexaad marka xagga tartiibta kan ugu saddexeeya kama ahane waa kan u horeeyo xoogaa marka waqtigii oo aan weli gelin imaamkii aan soo istaagin wax badan ay ka dhiman tahay ayaa suuqa laga addimi jiray si dadkii marka ay u dareemaan oo xusuustaan oo ay masaajidkii u yimaadaan min almasaalix almursal ay ka mid tahay waana camalu alkhaliifati araashid cuhmaan ee riwaayaadka qaarna waxaa ka muuqda saxiix ah calina inuu yeeli jiray sidaas marka waxay noqonaysaa camalu cuhmaan iyo camalu caliyin radia allahu canhu laba khaliifo oo min alkhulafaa'i araashidiin marka waxaa nasiib darro noqonaysa in bidco lagu sheego bidco madmuumo ah in lagu sheego oo la yiraahdo ma banaana banaan marka iyadoo laba khaliif yacnii laba isaga dambeysay cuhmaan iyo cali iyo camalu lmuslimiin muslimiinta dhan sidaasay yeeli jireen ibnu xajar sida uu sheegaya meel allaale meeshay muslimiinta joogaan labadaa addin unbaa laga addimaa marka labadaas addin marka way fiican tahay waana camalkii muslimiinta camalulmuslimiinna marka wuxuu leeyahay wejkiisa ayb walidalika de tirmidiga waxaan kusoo marnay camalulmuslimiin de qiimiga uu leeyahay walcamalu calaa hada cinda ahli lcilmi mararka qaar waxaad arkaya xadiid daciif ah wax uu tilmaamayo ayuu wuxuu leeyahay walcamalu calaa hada cinda ahli اlcilmi min asxaabi rasuuli اllahi sal ll ly slam waman bacdahu wixii marka saxaabadu ku camal faleen dadkii ka dambeeyey ku camal faleen xujadeedu xujo qawi ah waay walidaalika maahan marka in la yidhaha xadiidka kusoo arooraya daciif ah ma lagu camal falayo waayo jarayaanu lcamal in camal waxaan ay ku dare dureersadayoo camalulmuslimiin saxaabada ugu horeeyaan in sidaa uu yahay ayaa dalaalo aad u xoog badan ah oo aan markaa iyadu fududayn walidaalika qaar baa waxay yidhaahdeen culummada isnaadka waxaa loogu talagalay wax aan diinta ka mid ahayn inaan lagu soo darin isnaadka saasaa loo sameeyey laakiin isnaadka looguma talagelin wax diinta ku jiro in looga saaro isaga marka haddaad tiraa xadiidkan daciif waaye oo aad shay diintii ka mida oo saxaabada dhammaantood ku camal faleen adigu aada rabto inaad isnaad uga saarta diinta oo aad tiraa xadiidkaana daciif ah saa darteed maba lagu camal falayo masaa-il badanoo saas oo kalea jirto waxaa ka mid a ciideynka in laba khudba la akhriyo camalulmuslimiin wuxuu ku dareersaday in laba khudba la akhriyo ciideynka haddaad tiraa marka xadiid saxiixoo kusoo arooray male halaa la akhrina adigii baaba muslimiinta dhinaca kale u weydaaranayo muslimiintii khilaafayso ayb marka waxyaabaha uu camalka ku dureersaday sideeda in loo dhaafay yaa fiican haddana waxaan isqabanaynin mararka qaar qofkii inuu leeyahay dariiqadii kitaabka iyo sunnadan waxaan u fahmaa dariiqadii salafka haddana a'imadii kuwii ugu waaweynaa saxaabada iyo taabiciintii waxa ay ku idbaaqeen inuu xagga ku dhufto iskaga tagan nimahan dabcan saxaabada qaarkood hal ama laba waa suuragal inuu isagu marka uu idlaaqay ama uu sheegay bidca inuu yidhi aadaankan oo kale laakiin muxuu ka wadaa iyada lafteeda shuraaxda in la fiiriya ayb oo bidcadii macno luqana waa leedahay macno sharcina waa leedahay tii sharciga miyuu ka wadaa maya sharci maaha flama kana fi khilaafati cuhmaana wakahura annaasu amara cuhmaanu ywma aljumucati biladani اthalii ayuu amray faudina bihi cala zawraai baa laga soo adimay marka qasab maaha suuqa in laga adima hadda makarofoonnadan suuqa ayagaaba gaaraya masaajidka unbaa hadda lagu adimaa xaggee kalena fahabata almru calaa dalika jumlada hadalkaas feeri marka fahabata almru amarku wuxuu ku sugnaaday calaa dalika aadaanka sidaa inuu noqdo jumcada fahabata almru calaa dalika wixii marka camalkii muslimiinta uu ku sugnaaday laga leexan maayo wabihi qaala akhbarana mxamed bn yaxya bn cabdillaahi qaala xadaana yacquubu qaala xadaana abi can saalixin can ibni shihaabin anasaa'i bn yaziid ahbarahu qaala inamaa amara bitaadiini اthalii cuhmaanu ayaa amray xiina kahura ahlu lmadiinati walam yakun lirasuuli lahi sal l slam nebigu uma unan sugnayn gayru muadinin waaxidin hal muadin maaha eyrkii ma unan lahayn hal unbuu lahaa wa kaana ta'diinu aadaanku wuxuu ahaa yowma aljumucati xiina yajlisu limaam markuu imaamku soo fariisanayo wabihi qaala akhbarana mxamed bn cabdilacla qaala xadaana almuctamir can abihi can zuhriyi can isaa-ib bni yaziid qaala kaana bilaalun yu-adinu ida jalasa rasuulu llahi sal l slam cala alminbari yowma aljumucati markuu nabiga mimbarka ku fadhiisto ayuu adimi jiray faidaa nazala hadduu dego aqaama waa aqimi jiray uma kaana kadalika sidaa buu ahaa fii zamani abi bakrin wa cumara radia allahu canhumaa hada aakhiruhu wallahu aclam sala allah wslam calaa nabiyina mxamed